barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa salaasa taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka bisha maarj sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadi jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro deeq u badan kombyuutarra gaadhsiiye dugsiyo ku yaala gobolka sool arrintii ilaahay waa nagu hirgeliyey waxaanuna iskuulkii ku guulaysanay inaanu geyno laab kombyuutar ah waanu ku qalabeynay shan iyo afartan kombyuutar projector iyo magaranaysaa printer waxaanu usii gudubnay afar iskuul oo afarta magaalo ee waaweyn ee gobolka sool waxaa kaloo aad maqli doontaana dhallinyaro magaalada muqdisho ka wada olole sare loogu qaadayo qorista iyo weliba akhrinta afka soomaaliga kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal idaacaddan duhurnimo aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwac kumanaan caruura oo aan waalidkood la socon ayaa ka soo tallaabaya xuduudda mexico tiradan caruurta ee sii kordhaysa ayaa keentay dood ku aadan soo galootiga oo washington ka socota taasoo u dhexaysa jamhuuriyiinta iyo dimuquraadiyiinta waxaana ay doodu tahay arrintan ay dhibaato xal u baahan u wada arkaan hogaamiyaha jamhuuriyiinta laga tirada badan yahay ee koongareeska hogaamiyaha jamhuuriyiinta laga tirada badan yahay ee koongareeska kevin mccarty oo hogaaminaya tiro jamhuuriyiin ah ayaa booqday xuduudda mexico isagoo cambaareeyay siyaasadda madaxweynaha dimuqraadiga joe biden macarty ayaa sheegay in xuduudda loo furay soo galooti aanan la hubin macarty ayaa wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan elbaso in ammaanka qaran iyo tan xuduuddaba ay tahay mas-uuliyadda ugu horeysa ee madaxweynaha saaran macarty ayaa ku eedeeyay xasarada ka taagan xuduudda inay tahay mid ka dhalatay siyaasadda maamulka cusub ee madaxweyne biden waxaa soo kordhaya wadamada yurub ee hakiyay talaalka astraseneka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu keeno xinjirow dhiiga ku yimaada marka qofka uu qaato talaalkaasi ma jiro xaqiijin dhab ah oo muujinaysa in talaalku keenayo xinjirowga dhiigga ee lagu arkay tiro bukaanaha oo qaatay talaalka wasiirka caafimaadka ee jarmalka jenis span ayaa isniintii shalay sheegay in sababta ay jarmalku u joojiyeen talaalka astraseneka uu yahay taxadar xeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in go-aankani uu geysanayo waxyeelo ka badan wanaagga uu sameynayo qabiirka howlgalo cisbitaalka caruurta ee filadelfia oo lagu magacaabo paul ofit ayaa u sheegay v o eda inay tahay fakar qaldan in la joojiyo tallaal shaqaynaya iyadoo dhexda looga jiro xanuun dunida ku faafaya iyadoo markaasi lala xiriirinayo walaac aan la hubin
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunidaynala socodsiinaysa aan ku bilownay naadiga akhriska iyo qoraalka ee hiilhayaana waa naadi ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ololeeya horumarinta afka soomaaliga oo ku nool magaalada muqdisho wariyaha v o eda ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax ayaa dhowaan dalkaasi jabuuti kula kulantay cabdiqaadir cabdi jubba oo ah guddoomiyaha naadigaasi hiilhayaan sagal aniga waxaan guddoomiye ka ahaa naadi layihahdo akhriska qoraalka layihahdo helin hayaan oo aan ugu magacdarnay diiwaankii abwaan cabdi maxamed amiin diiwaankiisii suugaanta aan ugu magacdarnay naadiga waxaa la sameeyey aan aasaasnay afar iyo labaatanka bishii abril labada kun afar iyo tobankii waa naadigii ugu horeeyey ee magaalada muqdisho laga sameeyo markay akademi goboleedka meesha ay soo degta kadib aan sameynay ilaa haddana waa shaqeynaayo ilaa hadda alxamdulilaahi dadaalkii iyo howlihii iyo barnaamijyii waxay aan qabanay wax fiican meel fiican ay gaareen dhalinyar badan oo qorayaal ahaa kasoo baxay oo maanta magac fiican xagga qoraaya ku leh dad badan oo mansab leh oo maamuus leh oo darajo lahaa kasoo baxay dad afka maanta u dadaalo oo aad dhaqanka iyo ugu weyntaa ka soo baxay annaga aan noo jeedaaba hadda maanta waxaa halkan ab jabuuti iimaanaha aan ku imaanhayno kuma aha sagale kuma imaan aqoon kale infiiska si juqraafi taariikh waxma aqaana kuma imaane af soomaaliga aqoonta aan u leenahay yaa meelba noolaga wacaa meelba aan ugu safarnaa halka waxaa ka fahmi kartaa isagaan ku mushar qaadanaa isagaan ku guursanaa isagaan ku ilmo dhalownaa marka af soomaaliga an lafkan abaal badan noo galay aniguna dadaal badan soo gelinay marka meelkasta meelkasta markay marka meelkasta la iga wacaa hotel iyo adduun waxna dadejiyaaye damaade kale kuma gaar waxaasoo sharafa waa af soomaaliga soomaaliga intaasna gaarsi waan ku farxa waa aadan ugu farxsanahay
maxaad marka naadiginu dadka maxaad maxaad u qabataan ma qoraalkaad bartaan maxaad bartaan ma akhriska ku dhiirigelisaan maxaa samaysaan
dadka horta inaad qofka inuu wax qoro waxaa ka horeyso in wax la akriyo qofka markuu akriyo wax badan akriyo ayuu noqon karaa qoraha fiican marka dadka waxaa aad ugu adkeenaa inay wax akhriyaan inay wax qoraan marka wixii la qoraa dada ummadii lasii gaarsiiyo xamar waxaan afar iyo toban marka anaga aasaasayno oo naadiga la sameeyhay wallaahi isan qoraa magaalada wax way tirsameenba haddan iska daaya muqdisho markaa timaado haddaa gurigan garaac guriga labaad qof qoraha ka helaysaa haddaa gurigan qofka labaad waa ka helaysaa tayada iyo waxaas waa macno kaleeto iyosan tayadooda iyo qaabkooda iyosan waaadka ujeedo kale waa laakiin hadda fursadoo la haysa fursadaha ugu qiimo badan ugu waaweyn hadda haddaa haysanaa ada qudhaada weli wax ma qortay buug ma qortay ma qor marta inaa qortay ma isku dayday
horsagale aniga waxaan qoraa waxyaabahan la yaraado faallooyinka ama maqaalaadka iyo waxyaabaasaan qoraa buugaan qoray oo jira oo la yiraahdo arooska afkeena hooya arooska lahaa buug la yiraahdo buug waxaa la yirahda afkeena hooya arooska lahaa afkeena hooya arooska lahaa maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay waa gabar yacni wiilal badan la sheekaysataa wax badan ka xulataa markaasa waxaa soo doonaya wiil aada hanti badan ama lacag xoog lahaaya soo doontay markaasay wiilkii way diidaysa waxay ku diidaysa waxay leedahay wiilkan ima geyn karo wuxuusan ii geyn waxay leedahay af soomaaliga iyo dhaqanka hodan kuma ahe leedahay marka waxaan rabaa leedahay ninka i guursaa bishardi waa inuu noqdaa qof af soomaaliga hodan ku ah markaas waxa imaha wiil iska masaakiin aan waxba haysan laakiin afkii hodan ku ah kaasay markaas guursaysa markaas wuxuu leeyahay dee hebel iga hantii lacag badnaaba la socon jirtaa la sheegee kaa maxaa ku hot maxaa igu soo aniga igu soo markaas waxay leedahay afkeena arooska lahaa halkaasi marka sheekada buug waa dheer buugga isagale waa lagu soo gaarsiin doonaa weli laakiin ma fidin oo weli ma so banaanka uma soo bixin waa baqayo waxaan isleeyahay waa laga cilmi caqli badan yahay hore tartiib baasho usoo celin marka wax qortaana waxaa waaye qalad bixina u baahan tahay tifaftira u baahan tahay hufida u baahan tahay inta markaas sii marisa waxaan isleeyahay waa baqayo sug sug hadda waqtiga bixina lama gaarin laakiin insha allah tacala waxaan rajaa buuggaas inuu dhowaan soo baxa iyo buug kale isagan hadda aan isla meel gabagaba ii joogo oo la yiraahdo calafkaa calafkaa dhiman ha ciishoon calafkaa dhiman ciishoon oan ku sabirsan su-aal isagale waa kula kaftaan markay laba gabdhood isla dhantay marka mid kamid la guursaayo tii la dhalatay xitaa waxaa arkaysaa maanta inaa hawsha inaa adeegto si qurux badan u shaqeysa marka qaarkood marka ma sameeyayse waxaa si yar u wanaajiysan waxaa adna goormay guursaysaa ha ha marka ama xataa dadka waxay ku oranayaanba maxaad meesha ku dhigay walaashaabaa la guursaday ama saaxiibada baa la guursaday dadkaa ku dhibayaba haa marka waxaa marka taasa marka buugas taas waxyaaba badan marka wax badan aan gudaha uga soo qoray oo ku jirto marka waxaa la yihahdaa calafkaa dhimanaha ciishoon taasa marka sabarsiin xagga sabarsiinta u badanahay xaggaas xoog ii saaran marka dhalinyarada soomaalida maxaad oran lahayd suugaanta iyo afka midna uusan qiimo saa u badan u lahayn
waa maasanta isagale horta markay noqotaah horta qof waddan kastaahi waxa badbaadiya ama wax waddan kastaahi kor u qaada ama dadnimadiisa iyo badbaadin karaa waa dhalinyarada annaga waxaa nala gudboon waxay tahay aabayaashan maxay kasoo shaqeeyeen waa macno kale waa war kale nuqaaya marka waxaan qabaa midaan ku saabsan dhalinyarada midaan fariinaan u dhiibi lahaa dhalinyaro walba ahay deegaanka ay joogto ama meesha ayagoo ay ku nool yihiin waxaan jeclaan lahaa inay ka aasaasaan ama in laga sameeyo naadiyo ka shaqeeyo akhriska iyo qoraalka oo ku saabsan waxay dadka deegaankaas ama dad qubaro ama waayeelo ah ama waxgarad ee deegaanka ay ka heli karaan inay xoogagta iyo wararka iyo waxyaabaha ay ahayn inay ka duubaan ay ka qoraan waa jeclaan lahaa oo ay sameeyaan akhriso iyo qoraale buugaagta akhriyaan wax soo bandhigaan wixii la akhriya ay soo bandhigaan afkii inaan ku wada dadaalno hal meel aan u wada jeesano annagaa afkaan iskale haddaan annaga badbaadina cid noo badbaadayso ma jirto jielka beri ee soo socdaa annaga saanahay iyo fursadda aanhayn labataayaana ku xisaabtamayna jielka beri soo socdaa saan wax uga tagi lahayn sida dhexal loogu reebi lahaa sida fariin loogu reebi lahaa aan sameyno kaasina waxa uu ahaa cabdiqaadir cabdi jubba oo u warramayay wariyaha v o eeda dalka jabuuti sagaal siciid faarax markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta milgo iyo fanaanka nimcaan hila nagala socotaana waa v o a washington dhalinyaro si iskooda isku xilqaamay ayaa dhowaan ku dhowaad konton kombyuutar oo deeq ah gaarsiiyey iskuulle ku yaala gobolka sool warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka sool ayaa bilaabay inay caawiyaan iskuullada ku yaala degmada laascanood waxayna ka caawinayeen si ay u heli lahaayeen kombyuutaro iyo meelaha ay ku bartaan dadaal ay sameeyeen dhallinyarada aqoonkaal ayaa waxa ay ku sameeyeen shan goobood oo ku yaala degmada laascanood ee gobolka sool si ay iskuullada sare ee ku yaala ugu samayn lahaayeen kombyuutaro xilliga ay ku jiraan dugsiyada sare mustafe maxamed cabdi waa guddoomiyaha dhallinyaradaasi ayaa ugu horreyn barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga warramay dadaalka ay soo sameeyeen iyo kaalinta wanaagsan ee ardaydaasi soo gaadhsiiyaan si ay u heli lahaayeen kombyuutarada kaasoo dhibaato badan ay ku qabeen marka ay yimaadaan jaamacadaha ku yaala magaalada laascanood walaal waa mahadsantahay waxaa weeye aqoon kalkaal waxaanu soo bilownay hawshan labada kun iyo labaatanka bishii saddexaad markaasoo anigoo ma garanaysaa ka mustaf ahaan oo ka mida macalimiinta jaamacadda nugaal waxaa aad iyo aad ma garanaysaa noo dhibeeyey oo aan arkayey inay ardaydu markay noo yimaadaan jaamacadda ay aad iyo aad ugu liitaan maadadan i t-ga kombyuterka aan waxba ku qorin karin cashar ka soo diyaarin karin waxba ka baadhan karin iyo maanta dunidan la joogo ma garanaysaa gebi ahaanteeduba tekhnolojiyadu ay ka mid noqonayso waxyaabaha asaasiga daruuriga waxbarashada iyo wax kastaba u ah anigoo taa ka duulaya dhalinyar gobolka ah baan aruuriyey waxaana hawsha ku bilownay iskuulka ugu weyn magaalada laascaanood ee muuse yuusuf ardaydii ka soo baxday iskuulkaas qaybo ka mid ah ayaan si guddiya aanu u kulannay kadib waxaan iroor iskuulkan aynu kombyuutarra u samayno arintii ilaahay waa nagu hirgeliyey waxaanuna iskuulkii ku guulaysnay inaanu geyno laab kombyuutarra ah aanu ku qalabaynay shan iyo afartan kombyuutar projector iyo ma garanaysaa printer waxaan u sii gudubnay afar iskuul oo afarta magaalada waaweyn ee gobolka sool sida boocame tale xudun iyo kalabaydh mid walba waxaan geynay dhalinyartii bulshadii deegaankaas aniga oo la kaashanaya oo ma garanaysaa inta badan dhalinyarta deegaanka khabraddii aanu ka dhaxalay iskuulkan hore muuse yuusuf la wadaagaya ayaa dhalinyartii deegaanka oo isku xidhan waxay qolo walbaaba ama deegaan kastaaba ay u guntadeen inay iskuulkii sidoo kale ay ka fuliyaan combyuter lab inta ugu badan iskuulaadka waxaanu geynaynay kuwa magaalada laascaanood ka baxsan afartan soo sheegay ah labiyo toban combyuter birintaro iyo magaranaysa projectaro dadaalkan aad samayseen balka waran waxyaaba aad u adeegsanayseen in laga qayb qaato dadkan aad fariinta ku gaadhsiinayseen dhallinyarada kala duwan si ay uga qayb qaadan lahaayeen lacagtana u bixin lahaayeen loona qalabayn laha walaal waa mahadsantahay waa su-aal aad u muhiimsan waxaanu leenahay facebook bage aqoon kalkaa la dhaho facebook bagekaas ayaan waxaanu soo dhigaynay qof kasta oo ka qayb qaata sawir mahadnaqa waxaanu leenahay hebel hebel wuxuu ka qayb qaatay horumarinta iskuulka dad badan ayaa halkaa nagala soo xidhiidhiyey oo runtii ma garanaysaa dunida dacaladeeda kala jooga inkastay u badnaayeen dadka waxbixinaya dadka jooga deegaanka ama dalka jooga sidoo kale iskuulaadkan degmooyinka dhalinyartii degmooyinkii deegaankaas ayaa iyaguna sidoo kale waxay sameynayeen dadkii deegaankaas ayay ma garanaysaa waxay ku sameynayeen fundraising iyagoo sidoo kale ina isticmaalaya mar walba aaladahan ma garanaysaa social media ee ugu horreeya facebooka iyo whatsappku in la soo aruuriyo dhalinyar deegaankaasa kadibna waxaa weeye la dhaho ku deeq combyuter iskuulkaagii inta badan waxaa weeye hawshii saasay social media ugu socotay sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee ku yaala degmada taleex ayaa barnaamijkani ka faa'iidaystay haddaba aqoon-yahanada barnaamijkani qaybta ka ahaa ayaa ugu horreyn sharaxaya iyo qaabkii ay uga hirgeliyeen degmada taleex sida uu soo sheegay mustafe oo barnaamijkaasi markii hore hormuud u ahaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacayga haddaan ku bilaabo waa axmed cabdulaahi cali axmed jacali ducaale runtii barnaamijkaasi waxaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan dadka deegaankuna ay aad u soo dhoweeyeen si fiican loogu diirsaday degmada talex waxay ka mid ahayd magaalooyinkii uu silbiska ugu jiray oo laakiin markii hore isagoo aan bractical lahayn ama kombyuutarkii lahayn la dhigi jiray oo macalinku uu buugga dusha ka dhigi jiray laakiin arrintaa ay caqabad badani ka haysatay oo uu noo sheegay runtii ay aada ugu adkayd mararka qaarkood inuu xitaa xiisadda socon weydo maadaama uusan wixii uusan hayn ardaygiina ay ku adag tahay inuu fahansiiyo oo de waad garanaysaa arday aan kombyuutarkii la tusin wuxuusan arag oo weligii yaalihii maqal sida uu sawir uga guntaa ay aad iyo aad u dhib badan tahay macalinku aad iyo aad bay u bogaadiyeen iyo guud ahaanba deegaanku faa'iidada kale u leeyahay waxay ahayd deegaanka oo dee meel kale oo arrintan kombyuutarka lagu barta aysan jirin oo ay fursad u siinayso in ay dadkii kale ee magaranaysa gelinka dambe ay ka faa'idaystaan oo bartaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay u dallacday kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kadib markii ay garaaceen kooxda wolfes oo garoonkooda ay ku booqdeen liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda wolfes iyadoo saddexda dhibcoodna uu xalay u go-aamiyey ciyaaryahan diego jota oo ka tegay kooxda wolfes kaas oo bilowgii xil ciyaareedkan ku biiray kooxda ku ciyaarta garoonka anfield tababare nuno sbrito ayaa isagana ay ciqaab ku noqotay in diego jota uu u diro garoonka kooxda liverpool kaas oo xalay garoonkiisa saddexda dhibcood kaga faramaroojiyey kooxda liverpool ayaa xalay guushaasi waxay u suuragelisay inay ka baxaan kaalinta sagaalaad oo ay horey ugu jireen iyagoo galay kaalinta lixaad waxaana ay ka saramareen kooxaha tottenham iyo everton oo ka hor inta aysan ciyaarin ka dhibco sarreeyey dhinaca iyo dalka sbainna kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa afar dhibcood oo keliya kusoo koobtay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka laliga kadib markii xalay ay garaaceen kooxda huweska ee kubadda cagta barcelona ayaa afar gool iyo gool ku garaacday kooxda huweska taasoo ka caawisay inay kusoo dhowaadaan kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee atletico madrid afarta gool ee kooxda barcelona ay kaga badisay kooxda huweska ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey xidigooda leonel messi labada gool ee kalena waxaa kala dhaliyey chrisman imanguesa halka gool ee keliya ee la timid kooxda huweska ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda vicente horyaalka laliga oo la ciyaaray toddobiilabaatan ciyaarood ayaa waxaa saddex iyo lixdan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda atletico madrid waxaana kusoo xigta kooxda barcelona oo haysata sagaal iyo konton dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda real madrid oo urursatay toddobiiyo konton dhibic dhinaca iyo qaaradda yurubna caawa ayaa lagu wadaa in la ciyaaro kulamo ka tirsan lugta labaad ee wareega lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kulamada caawa la ciyaaraya ayaa waxaa ka mid a midka kooxda manchester city ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda brushia manjanlabaj lugta hore ee kulankan oo lagu soo ciyaaray dalka jarmalka ayaa kooxda manchester city ay ku badisay laba gool iyo waxba waxaana caawa ay doonaysaa inay sii dhammaystirto guusha qabdiyada ah ee ay kusoo gaartay meel ka baxsan garoonkeeda kooxda real madrid ee kubadda cagtana waxa ay caawa garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda atlanta oo hore ay hal iyo eber uga soo badiyeen markii la joogay dalka talyaaniga kooxda tababare zidan ayaa iyagana dhinacooda doonaya inay sii xaqiijistaan guushooda iyadoo kooxda atlantana ay ku dadaali doonto inay ka soo noqdaan goolkii iyo eberka ee looga badiyey markii ay garoonkooda joogeen wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhegeystayaal markana kusoo dhowaada hees uu ku luuqeeyo fanaanka sakariya kubciye nafaan jecelaato qofaan la jiraatay jiidhkaa ku dareemay waxbaa kugu jiray jiid naafaan jecelaato qofaan la jiraatay jiidhkaa ku dareemay waxbaa kugu jiray jiida jaleecada aan ku eego judhaan dhaayaha ku saaro la ii diid jeedsigii garaaca wadnaha jibaarba dhammaantay jidhidhacooda ee waxbaa kugu jiray jiida waxbaa kugu jiray jiida jaleecada aan ku eego dhayaha ku saaro la ii diidjeedsigii garaaca wadnaha jibaarba dhammaantay jidhidhacooda oo waxbaa kugu jiray jiida waxbaan waxbaan adiga kugu jira ijiita qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii janku salaama jaagada ugu way naftayda jannooy adiga ahaye qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii janku salaama jaagada ugu way naftayda jannooy haniyey adiga ahaye nafaancantay baatoho jawiga ada ii saxee dadkii la jeclaan jiray dunida adiga ka joog nafaancantay baatoho jawiga ani ii saxee dadkii la jeclaan jiray dunida anibaa ka joogta jereoonan ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana jihaadayaay hamuuntiya jeelkan baahay aduunba jari karaay waxbaa kugu jiray jiita waxbaa kugu jira ijiita jeroona ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana hamuuntiya jeelkan baay aduunbaad jari karaay waxbaa ku jiray jiita waxbaa adiga kugu jira ijiita qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga way qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii jananku salaama jaagada ugu way naftayda jannooy haniyey adiga haye qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga qalbiga adiga la jaaray adaa jibsaday bogeyga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii jananku salaama jaagada ugu way naftayda jannooy haniyey haniyey adiga ahaye
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idi kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacadda mid lamid ay isugu iman doonana waxaan idin leennahay sidaa iyo nabadgelyo
nafaancantay baatoho jawiga ada ii saxee dadkii la jeclaan jiray dunida adiga ka joog nafaancantay baatoho jawiga ani ii saxee dadkii la jeclaan jiray dunida anibaa ka joogta jereoonan ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana jihaadayaay hamuuntiya jeelkan baahay aduunba jari karaay waxbaa kugu jiray jiita waxbaa kugu jira ijiita jeroona ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana jihaadayaay hamuuntiya jeelkan baahay aduuba jarkaraayo waxbaa ku jiray jiida waxbaa waxbaa adiga kugu jira ijiida